halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadki adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadki adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka zabuuradda oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore kitaabkan zabuuradda waxaa ku badan waxyiyo ka hadlaya imaanshaha masiixa waa kitaab ahmiyaddiisu ay sarrayso oo kuwa akhristaa ay ka helayaan qalbiqaboojin xoog leh wakhtigan dhibaatadu ay ku badan tahay dadka dhexdiisa markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayaddii sagaalaad oo cutubka toddoba iyo labaatanaad markaasoo zabuurluhu uu lahaa ilaaha badbaadadaydow wejigaaga ha iga qarin anoo addoonkaaga ah caro ha igu eryin caawimaad baad ii ahayde ha i xoorin hana i dayrin markii nebi daa'uud uu dembaabay wuxuu aad u garanayay waxa ay ka micno tahay in ilaah wejigiisa uu ka qariyo wuxuu kaloo nebi daa'uud lumiyey wakhtigii uu dembaabay wehelnimadii uu ilaah la lahaa wuxuu kaloo lumiyey farxaddiisii laakiin wuxuu ilaah ka baryey inuu u soo celiyo farxaddii badbaadada aayadda xigta ee tobanaad ayaa si weyn dadku ay ugu wareeraan macaanigeeda haddaan markii ugu horraysay idiin akhrinno cutubka toddoba iyo labaatanaad ayaannu eegaynaa aayadda tobanaad waxaa qoran sida tan waayo aabbahay iyo hooyaday way i dayriyeen laakiin rabbigaa i qaadan doona aayaddan waxaa alaaba ku wareera kuwa doodaha ka dhiibta kitaabkan nin ka mid ah qorayaasha ka faallooda kitaabkan ayaa wuxuu leeyahay aayaddan waxaa qoray qof kale waxaa sidaasi loo leeyahay waxa weeye in la ogsoon yahay in nebi daa'uud aanay aabbihii iyo hooyadiisba dayrin isaga ha yeeshee ilama ahan inuu sidaasi ka wado nebi daa'uud markay halkan joogto waxaa markaa fasiraaddu ay noqonaysaa oo daa'uud uu leeyahay haddii aabbahay iyo hooyaday ay i dayrin lahaayeen rabbigaa i qaadan lahaa waana taasi tarjumada dhabta ah haddaan si kale u dhigno ayaannu garanaynaa in badidiinnu aanay aabbihiin iyo hooyadiin idin dayrin laakiinse haddii ay idin dayrin lahaayeen rabbigaa idin qaadan lahaa ha yeeshee maba garanayo nin dooni lahaa inaannu carruurtiisa korsanin dadka soomaalida ahna waxaa lagu yaqaannaa ilmo jacayl baryaha kan dambe haddii aadan carruurtaada korsanin oo aadan ka taxadirin waxaa jira ururro qaadanaya ilmaha oo korsanaya ururradaasi waxay joogaan dalalka reer galbeedka ah dadka soomaalida ahna waa kuwa dibadda jooga ee taasi way ka dhiidhiyeen oo ilmahooda way u shaqaystaan sidaan maqalnay markaana adiga ayay ilmahaagu kuugu xidhan yihiin had iyo goorba waana waalidka qofka ay ka sugayaan anshixin iyo hoggaanba haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran zabuurka toddoba iyo labaatanaad aayaddiisa kow iyo tobanaad sida tan rabbiyow cadaaweeyaashayda daraaddood jidkaaga i bar oo igu hoggaami waddo bannaan nebi daa'uud wuxuu leeyahay waxaan doonayaa markhaati fur wanaagsan ka hor inta aan cadowgu uusan dagaal isku soo qabanqaabin waayo wuxuu garanayay in cadowgu uu daleecayn doono uu odhan doono bal eeg derajada ilaah uu gaarsiiyey iyo sida uu u dhaqmayo wuxuuna nebi daa'uud leeyahay ilaahow yaanan kugu ceebaynin waxa aan sameeyo haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno zabuurka toddoba iyo labaatanaad aayaddiisa laba iyo tobanaad waxaa qoran sida tan oo gacanta ha ii gelin cadaawayaashayda waayo waxaa igu kacay markhaatiyaal been ah iyo kuwa nacweynaanta ku hadla marka ay sidaan tahay waa inaynu ilaah weyddiisannaa inaannu u dhicin dadka oo ilaah uu ina samato bixiyo oo aannu noqonno kuwa isaga u markhaati fura laakiin aan dad hoos imaanin haddaba haddaan ilaah weyddiisanno inaynan dad u dhicin waxaa hubaal ah inuu ina maqlayo ilaah wuu ka jawaabayaa salaadaha ceenkaas oo kale ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada cutubkan toddoba iyo labaatanaad ayaannu iminkana eegaynaa aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qoran sida tan waan intaal darnaan lahaa haddaanan rumaysnayn inaan wanaagga rabbiga ku arkayo dalka kuwa nool weliba iyadoo lagu jiro wakhtiga lagu tilmaami karo aakhiruzabanka ayaannu haddana heli karnaa wanaagga ilaah taasina waxay inoo muujinaysaa sida uu u wanaagsan yahay ilaah haddaan soo gunaanadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa cutubka toddoba iyo labaatanaad aayadda afar iyo tobanaad ee baalka toddoba boqol afar iyo toban ee axdigii hore waxaana qoran sida tan rabbiga sug adkayso oo qalbigaagu ha dhiiranaado haa rabbiga sug waxaa jira dhibaatooyin badan oo haysta masiixiyiinta maanta waxaana dhibaatooyinkaasi ka mid ah niyadjabka iyo baqatinka innaga oo dhan waannu leennahay baqatin ama ha yaraado ama ha badnaade eh weliba qalbiga nuxus baynu ka noqonnaa mararka qaar sidee baase lagu daawaynayaa daa'uud oo ka jawaabaya ayaa wuxuu leeyahay adkayso oo qalbigaagu ha dhiiranaado haddii aynu qaadanno talada daa'uud haddana sayidku wuxuu adkaynayaa qalbigeenna ilaah waa mid xagga niyadda ka weyn waxaannu haddaba intaasi ku soo gunaanadaynaa cutubka toddoba iyo labaatanaad waxaanan si dawaale ah dhegaystayaal idinku bilaabaynaa cutubka siddeed iyo labaatanaad mawduuca cutubkan siddeed iyo labaatanaadi waxa weeye cabashada wakhtiga dhibaatidu ay timaado zabuurkan gaaban waxaa ku jira khayladhaan nebi daa'uudna wuxuu gelayaa dhibaato oo dhibaato ayuu iminkaba ku jiraa waa marka uu zabuurkan allifaya eh weliba waa zabuur waxyi ah oo sii sheegaya wakhtiga dhibka weynu uu imaan doono waa salaad uu weyddiisanayo in ilaah wax uu ku dhufto cadaawayaashiisa oo wuxuu ilaah ku ammaanayaa samatabixinta imaanaysa zabuurkan wuxuu aasaas u yahay kan ku xiga ee sagaal iyo labaatanaad iminkase waxaannu idiin bilaabaynaa xigashada zabuurka siddeed iyo labaatanaad aayaddiisa koowaad ee baalka toddoba boqol afar iyo toban ee axdigii hore waxaana qoran sida tan rabbiyow adigaan kuu qayshan doonaa dhagaxayga weynow ha iska kay dhegatirin waaba intaas oo haddaad iga aamusto aan noqdaa sida kuwa yaamayska hoos ugu dhaadhaca haddaba reer banu israa'iil waxay garanayeen dhagaxa haddaba dhagaxan israa'iil way diidday kolkii hore sida nebi muuse uu leeyahay taasoo inoogu qoran kitaabka sharciga ku noqoshadiisa cutubka laba iyo soddonaad aayadda shan iyo tobanaad markaasoo addoonkii ilaah uu qoray laakiinse yashruun wuu cayilay oo wax buu haraatiyey adigu waad cayishay waanad buurnaatay oo xeedraysatay markaasuu ka tegey ilaahay uumay oo quursaday dhagaxii badbaadadiisa dhagax waa wax lagu istaago ama aasaas laga dhigto qofka rumaystaha ah ee maanta nool wuxuu garanayaa dhagaxaasi rasuul bawlos oo arrinkaasi ka hadlaya ayaa leh sida ku qoran warqaddii koowaad cutubka saddexaad aayadda kow iyo tobanaad sida tan waayo ninna ma dhigi karo aasaas kale kan la dhigay mooyaane oo ah ciise masiix haddaan horay uga sii soconno faalladaasi ayaannu iminkana eegaynaa cutubka siddeed iyo labaatanaad aayadda labaad ee baalka toddoba boqol afar iyo toban ee axdigii hore waxaana qoran sida tan maqal codka baryootankayga markaan kuu qayshado oo aan gacmahayga u soo taago xagga meeshaada quduuska ah marka uu leeyahay meeshaada quduuska ah ayuu ula jeedaa halka kursiga naxariista uu yaallo oo ah macbudka dhexdiisa kursiga naxariista ee masiixu uu ina siiyey waa waxa aniga iyo adiguba aan u baahannahay inaan ku dhegno haddaan horay idinku sii wadno oo aan hoos u soo daadegno waxaannu ka akhrinaynaa baalka toddoba boqol shan iyo toban ee axdigii hore cutubka siddeed iyo labaatanaad aayadda labaad sida tan mahad waxaa leh rabbiga maxaa yeelay codkii baryootankayguu maqlay waxaannu iminkana arkaynaa in ilaah uu maqlay uu ka jawaabay salaaddiisii isagoo taasi ka jawaabaya ayaa nebi daa'uud wuxuu leeyahay sida ku qoran zabuurka siddeed iyo labaatanaad aayadaha toddoba ilaa sagaal ee baalka toddoba boqol shan iyo toban ee axdigii hore waxaana qoran sida tan rabbigu waa xooggayga iyo gaashaankayga qalbigaygu isaguu isku halleeyey oo waa lay caawiyey sidaas daraaddeed qalbigaygu aad iyo aad buu u reereeyey oo gabaygaygan isaga ku ammaani doona rabbigu wuxuu dadkiisa u yahay xoog oo kiisa subkanna wuxuu u yahay qalcad lagu badbaado dadkaaga badbaadi oo dhaxalkaagana barakadee oo weliba quudi oo weligaaba kor u hay waxaa zabuurluhu uu leeyahay rabbigu waa xoog waana gaashaan lagu badbaado markaan soo gaabinno waa awood ama xoog iyo daafac waxaase laga yaabaa inaad tidhaahdo miyuu aniga xoog ii yahay miyuuse i difaaca jawaabtuna waxay noqonaysaa haa haddii aad ku kalsoonaato isaga haddii aad ilaah ku kalsoon tahay wuu ku caawiyaa wuuna ku maqlayaa oo uu ka jawaabayaa salaaddaada kolkii ilaah uu ka soo jawaabay salaaddii nebi daa'uud muxuu sameeyey wuxuu bilaabay inuu qaado zabuurado ilaah ammaan ah markaa saaxiibayaal yaynan marnaba ilaawin inaan ilaah ku shukrinno oo aan ammaanno markii uu ka soo jawaabo salaadaheenna ilaah wuxuu kiisa subkan u yahay xoog markaa kan subkan waa masiixa kaasoo sida badan lagu sheegayo zabuurkan isagoo ah bixiyaha israa'iil waxaa baryadiisu ay ku soo dhammaatay dadkaaga badbaadi haddaba kan subkan ayaa u ah arijirahooda waana kan weligood xambaarsanaan doona markii uu yimaado waxay ina xusuusinaysaa wixii ishaaciyah uu qoray markaasoo uu lahaa sida ku qoran cutubka afartanaad aayadda kow iyo tobanaad waa baalka sagaal boqol shan iyo labaatan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan isagu arigiisuu u daajin doonaa sida ari jir oo kale naylahana gacantiisuu ku ururin doonaa oo wuxuu ku qaadi doonaa laabtiisa oo kuwa la nuugana qunyar buu u horkici doonaa zabuurkii gaabnaa ee siddeed iyo labaatanaad ayaa intaasi ku soo ekaanaya waxaanan iminka eegaynaa oo aan bilaabaynaa kan sagaal iyo labaatanaad oo mawduuciisa u yahay in ilaah codkiisa lagu masaali karo onkod zabuurkan ina hor yaalla waa mid dabiici ah mana ahan mid ka hadlaya samooyinka iyo shuqullada faraha iyo dayaxa sida ku qoran zabuurkii siddeedaad kaasu waa zabuur ku habboon in la akhriyo habeennada cirka uusan caad lahayn waxaa kaloo ka mid ahaa zabuurada dabeecadda inagu hadhaysan ka hadlaya zabuurka sagaal iyo tobanaad markaasoo zabuurluhu uu lahaa samooyinku waxay caddeeyaan ammaanta ilaah cirkuna wuxuu muujiyaa sancadii gacantiisa dabeetana wuxuu zabuurluhu kala mid dhigay qorraxda sida aroosad qowladdeedii ka soo baxaysa zabuurkaasina wuxuu habboon yahay in la akhristo goor maalin ah haatanna waxaannu soo gaarnay mid kale oo inoo sharaxaya onkodka iyo dabaylaha zabuurkan wuxuu u taagan yahay duufaannada gugaca hilaaca iyo waxyaabaha keeni karaa cabsida ee dhawaaqa dheer waxaan maqlay wakhti duufaanno lixaad lihii ay ka dhacayeen carriga maraykanka in dad badan oo ka baqaya duufaanta ay isku yimaadeen oo xaflad samaysteen dabeetana ay qamri wada cabeen markii duufaantii ay timid badankood way wada dhinteen waxay xoog ka raadinayeen qamriga sidaasina ma ahan waddo wanaagsan oo dhimashada laysugu dhiibo kaasoo aad ka helaysaan xoog wakhti kasta oo aad cabsi dareentaan sida duufaanno dabaylo roob wata iyo weliba wakhtiyada ay fatahaaddu timaado qaabka loo qoray zabuurkan waa mid xiiso weyn leh waa gabay cibraani ah oo qaayo weyn mid ka mid ah kuwa kitaabka ka faallooda ayaa wuxuu leeyahay zabuurkan waa mid tafatiran oo aan lagu arag mid isaga la mid ah xagga suugaanta mid kale oo qolyaha kitaabka ka faallooda ka mid ah ayaa wuxuu leeyahay isna waa zabuurka toddobada gugac ama onkod mid kalena wuxuu leeyahay waa zabuur ku taxalluqa duufaannada oo wax ka sheegaya xoogga ay ku marto waqooyi iyo koonfur iyo weliba baaba'a iyo cabsida ay geysato waxay kaloo tilmaamaysaa onkodka iyo hillaaca iyo xooggeeda iyo sida wax kasta oo kale ay naga u yihiin ayuu sharaxayaa zabuurkan qaas ahaaneed markaana zabuurkan sagaal iyo labaatanaad waa zabuur gabay ah oo sharaxaya duufaanta haddaba luqadda gabayada cibraaniga ah way ka duwan yihiin kuwayaga soomaaliyeed oo iyaga oo dhaniba la doonayo in xarafka ugu horreeya haddii uu alif yahay uu gabaygu ku socdo alif ha yeeshee luqadda cibraanigu way ka duwan tahay oo waxaa lagu curiyaa gabayada isku barbardhig oo waxaa lagu soo celcelinayaa fikrad oo siyaabo kala duwan ayay u dhacaysaa guud ahaan fikraddaasi ayaa la weynaynayaa oo la balballaarinayaa zabuurkanina wuxuu ka hadlayaa xorriyadda iyo xoogga duufaantu ay leedahay oo waxaa jiraya guul iyo niyad sami labada aayadood ee ugu horraysa waa arar oo wuxuu zabuurruhu leeyahay qayb ahaan rabbiga ka sheega ammaan iyo xoog rabbiga ku ammaana ammaanta magaciisu mudan yahay rabbiga ku caabuda quruxda quduuska ah mar kale ayuu nebi daa'uud fikradaheenna kor u qaadayaa oo wuxuu leeyahay rabbigu wuxuu fadhiyaa daadka haa oo wuxuu weligiisba u fadhiyaa sida boqor oo kale rabbigu dadkiisuu xoogayn doonaa oo rabbigu nabad buu dadkiisa ku barakadayn doonaa waxaa zabuuraddu ay tilmaamaysaa in haddii ay dabaylo waaweyn dhacaan oo duufaanno ay yimaadaan in weli ilaah maamulka uu haysto ha yeeshee intaynaan bilaabin xigashada aayadaha zabuurkan ayaan mid iyo laba ka leeyahay maaddada looga hadlayo aayadaha saddex ilaa toban toddoba jeer baa waxaa la sheegayaa codka rabbiga oo wuxuu leeyahay zabuurluhu rabbiga codkiisu wuxuu dul joogaa biyaha rabbiga codkiisu waa xoog badan yahay rabbiga codkiisu waa haybad badan yahay rabbiga codkiisu wuxuu kala jejebiyaa geedaha kadarka ah waxaa haddaba habboon inaan garanno meeshii nebi daa'uud uu ku qoray zabuurkan nebi daa'uud baa qoray zabuurkan oo waxaynu garanaynaa in daa'uud uu ahaa mid aan guri isku xidhin laakiin had iyo goorba bannaanka taagan ma ahayn nin xafiis ku oodan oo weliba kursiga boqortooyada kuma fadhiisan jirin maalinta oo dhan markii dabaylahan ay dhacayaan wuxuu badanaa joogay yeruusaalem wuxuu degganaa gurigiisii laga sameeyey alwaaxda kadarka ah oo ku yiilay buurta dusheeda wuxuu arki karay dhulka oo dhan wuxuu eegi karaa waqooyi oo waxaa u muuqanaya sida abbaarta ah daruurihii roobka oo soo curanaya wuxuuna eegi jiray roobkii dabaylaha watay oo bilaabaya inuu do'o kuweenna garanaya khariidada yeruusaalem ma badna sababtaasi aawadeed aan idiin fasiro waxaad eegtaa halka ugu dambaysa ee kitaabka quduuska ah haddii aad haysataan waa khariidada yeruusaalem ay ku sawiran tahay marka aad eegayso khariidadaasi waxaad arkaysaa in badda mediteraneyanku ay kaaga beegan tahay dhanka bidix oo ah dhanka galbeed xagga waqooyina waxaa kaaga beegan buuro isdaba taxan waxaa ugu horreeya laba buurood oo iska soo hor jeeda oo lubnaan ku yaal waxaa kaloo aad arkaysaa buur karmeel oo ku taalla hayfa iyo buur xermoon waxaad kaloo arkaysaa badda galilii oo iyana dhanka bari kaaga beegan iyo dooxada isdraaliyon iyo webiga jordan iyo badda mootan ama the dead sea waxaa kaloo isla markiiba kaaga muuqanaya dhanka waqooyi buur ceebaal buur gerisiim oo ku taallo samaariya iyo dhulka dhagaxda badan beytal iyo aacii iyo canaatood ayaa geddii waxay ku wada yaallaan dhanka waqooyi markaad eegto galbeedka yeruusaalem waxaad arkaysaa yaafaa oo ah meesha iminka loo yaqaanno talaabiib dhanka barina waa yarixo ama jeriko koonfurtuna waxaad ku arkaysaa cidlada yuhuudiya oo ah meel oomana ah nebi daa'uud iyo nebi caamos ayaa garanayay sida loogu noolaado dhulkaasi oomanaha ah haddaba markii nebi daa'uud uu joogo aqalkiisii ka dul dhisnaa buur siyoon ama yeruusaalem ayuu arki karay meel waliba haddaan faallada intaasi kaga gudubno ayaannu eegaynaa zabuuradda cutubka sagaal iyo labaatanaad aayadaha kow ilaa labo ee baalka toddoba boqol shan iyo toban ee axdigii hore waxaana qoran sida tan kuwiinna carruurta ilaah ahow rabbiga ammaana rabbiga ka sheega ammaan iyo xoog rabbiga ku ammaana ammaanta magaciisu mudan yahay rabbiga ku caabuda quruxda quduuska ah waxaa zabuurkan lagula hadlayaa kuwa xoogga leh ama carruurta ilaah ah wuxuuna ku guubaabinayaa inay ilaah ammaanaan oo ay ka sheekeeyaan ammaantiisa oo ay isku dhiibaan boqortooyada masiixa iminkana waxaannu soo gaarnay waxa mudnaanta la siinayo haatan waxaannu soo gaarnay ahmiyadda zabuurkan waxaana dhulka oo dhan ka da'aya ama saameeyey roob saddex siyaabood buuna u saameeyey waxaana weeye sida ku qoran zabuurka sagaal iyo labaatanaad aayadihiisa saddex ilaa afar waxaana qoran sida tan rabbiga codkiisu wuxuu dul joogaa biyaha ilaaha ammaantu waa onkodaa oo xataa rabbigu wuxuu ka kor onkodaa biyo badan rabbiga codkiisu waa xoog badan yahay rabbiga codkiisu waa haybad badan yahay halkaas ayay dabeeshu ka bilaabanaysaa waxaa dhanka shishe ka soconaya hillaac iyo onkod duufaantii roobka wadatayna way is-uruursanaysaa waxaana dabeeshu ay ku soo socotaa dhanka yeruusaalem oo codkii ilaahna wuu dhacayaa isagoo la mid ah sida gugaca ama onkodka oo kale waxaa nebi daa'uud waxyaabahaasi oo dhan uu ka daawanayaa aqalkiisa boqortooyada oo wuxuu u jeedaa in roobku uu soo curanayo wuxuuna maqlayaa in dabeeshiina ay dhacayso daruurihiina ay soo madoobaadeen oo ay diyaar u yihiin inay dhulka maansheeyaan waxaanay qariyeen qorraxda oo duhur ahayd waxaana la maqlayaa deeryaanka gugaca ama onkodka iyo hillaaca oo dhacaya waa roob xoog badan kaas oo kale xagaayo ma ahan wuxuuna ka hadlayaa nebi daa'uud roob aad u weyn oo xoog badan waxaa badda mediteraneyanka laga arkayaa hirar waaweyn iyo sawaxanka onkodka waxaana dhulka ku bilaabanaya roobkii xoogga badnaa waxaana xooggiisu uu ka muuqanayaa waqooyi iyo koonfur yeruusaalemna wuu soo gaarayaa oo iminka wuu ku dhow yahay oo wuxuu leeyahay codka rabbigu waa xoog badan yahay waxaa la maqli karay codkaasi gugaca ama onkodka ah wuxuu lulayaa wax waliba oo wuxuu markaasi leeyahay zabuurluhu codka rabbigu wuu haybad badan yahay haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno aayadda shanaad ee cutubka sagaal iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan rabbiga codkiisu wuxuu jebiyaa geedaha kederka ah haah oo rabbiga wuxuu kala jejebiyaa geedaha kederka ah oo lubnaan markii onkodka uu dhaco uu shanqaro ayaa lubnaan oo dhaniba ay ruxmaysaa waxaana geedihii ku dhacaya biriq buur xirmoon way gariiraysaa oo marka roobka uu u soo dhowaado yeruusaalem ayaa waxaa muuqanaya haybadda magaalada codkii gugaca iyo iftiinka hillaaca iyo sida buuraha ay u ifinayaan ayaa keenaysa qurux aan xisaab lahayn marka waxaasu ay dhacayaan ayaa zabuurluhu wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka sagaal iyo labaatanaad aayadaha lix ilaa toddoba ee baalka toddoba boqol shan iyo toban ee axdigii hore sida tan oo weliba wuxuu iyaga ka dhigaa inay u boodboodaan sida weyl oo kale lubnaan iyo siryoomba wuxuu ka dhigaa sida gisiyar rabbiga codkiisu wuxuu ruxruxaa cidlada rabbigu wuxuu ruxruxayaa cidlada kaadeesh hilaacii haatan wuxuu soo gaaray yeruusaalem oo wuxuu u dhacayaa sida kanooniga ama madaafiicda goobta oo kale roobkiina wuxuu bilaabayaa inuu dhulka maansheeyo waxaa markaasi firaaqo noqonaya waddooyinkii yeruusaalem oo albaabadiina waa la xirayaa haddaba nebi daa'uud khibradahan oo kale horay bay u soo mareen markaasuu iminka gabay ka tirinayaa oo si samir iyo dulqaad leh ayuu u dhegaysanayaa codka ilaah oo wuxuu leeyahay sida ku qoran sabuurka sagaal iyo labaatanaad aayadda siddeedaad sida tan rabbiga codkiisu wuxuu ruxruxaa cidlada rabbigu wuxuu ruxruxaa cidlada qaadeesh
sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye urbanagu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga somary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin